أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aanu jecelnahayow ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulos dahornimada tan ugu doorkaroon faahfaahinno dheeraadaha ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo saaka ka dhacay duleedka magaalada kismaayo xildhibaanada baarlamaanka dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa qiray in ciidamo boolis ah ay qayb ka yihiin dhibaatada lagu hayo shacabka soomaaliyeed ee xaafadda islii ee magaalada nairobi kooxda riddada soomaaliya iyo maamul goboleedyada ashaadala dirarka ah ayaa isku khilaafay shidaal la sheegay in dowladda riddada turkiga ay ka qodayso soomaaliya mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee baay iyo bulshada ku dhaqan degmada buulafulay ee wilaayadaasi ayaa goob fagaaraha ku tukaday laba ragcadood oo salaad roobdoon ah ururka kiniisadaha xabashida itoobiya ayaa markii ugu horraysay kala dhaqaaqay xilli ay ka sii darayso xaaladda colaadeed ee ka jirta dalka itoobiya wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa suuq cusub oo si casriya loo dhisay ka hirgelisay degmada buqa qable ee wilaayadaasi mid ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa shaaciyey in naf iyo maal ay ku garab taagan yihiin jihaadka bariga afrika hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha eelaay ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo uu u qabtay maamulka islaamiga ah ee degmada buulafulay maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee galguduud ayaa dowlad diini ah u qabtay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaasi أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha afraad sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga andalus oo faahfaahsan faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo saaka ka dhacay duleedka magaalada kismaayo yaasir maxamed ayaa warkan inoo haya waxaa xog dheeraad ah laga helayaa dagaal culus oo saaka ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen fariisin maleeshiyaadka riddadu ay ku leeyihiin deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo fariisinkaasi oo difaac u ah xerada weyn ee maleeshiyaadka riddadu ay ku leeyihiin deegaankaasi iyadana mujaahidiintu ay la wareegeen gacan ku-haynta fariisinkaasi inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkii saaka lagu dilay laba askari oo murtadiin ah iyadana lagu dhaawacay saddex kale oo isla maleeshiyaadka riddada ah dhanka kale waxaa tafaasiil laga helayaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada xaafadda caligeeda ee degmada kaaraan ee magaalada muqdisho qaraxaasi waxaa ku dhintay shan askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale oo uu ku jiro sarkaal murtad ah oo lagu magacaabo gaashaan la genay cagadadab oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada qaybta toddobaad waxaana gaaray dhaawac culus howlgalladana ka kala dhacay gudaha magaalada muqdisho iyo duleedka magaalada kismaayo ee wilaayaadka banaadir iyo jubbada hoose ayaa imaanaya xilli mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta ee duulaanka wadajirka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta
mahadsanid yaasir xildhibaanada baarlamaanka dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa qiray in ciidamo booliis ah ay qayb ka yihiin dhibaatada lagu hayo shacabka soomaaliyeed ee xaafadda islii ee magaalada nairobi cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warkan inoo faahfaahinaya xilli ay sii kordhayaan dilalka iyo dhaca ka dhanka ah shacabka soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada nairobi ayay bulshadu dareemayaan in lagu hayo beegsi gaar ah waxaana jira dhinacyo kala duwan oo isku kaashanaya dhibaataynta soomaalida ku dhaqan kenya cabsidan ayaa saameysay qeybaha kala duwan ee bulshada soomaalida ah ee ku nool kenya kadib markii ay sii bateen afduubka iyo dilalka cashwaa'iga ah ee loo geysanayo bulshada dad ay ka mid yihiin ganacsato aqoon-yahano dumar iyo caruur ayaa afduub iyo dilal loogu geystay dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi iyadoo ay ugu dambeysay hooyo iyo labadeeda gabdhood oo isbuucii hore meydadkooda lasoo dhigay xaafad ka tirsan caasimadda kenya boqolaal qoys ayaa bilaabay inay ka guraan xaafadda isli oo ah meesha ugu badan ee soomaalidu ka degan tahay nairobi beegsiga ugu daran ayay burcadu ku hayaan dumarka iyo daraawalada gaadiidka tagsiyada isku soo bax ballaaran oo ay bulshadu ku diidan tahay dhibaatada loo geysanayo ayaa ka dhacay xaafadda isli si dowladda ay u dareensiyaan xaaladda ammaan daro ee soo food saartay taasoo iyada laftarkeeda la aaminsan yahay in waxun ay ka og tahay xadgudubyada lagu hayo soomaalida dhacdada ugu daran ee bulshadu ka gelgelatay ayaa ah falkii argagaxa lahaa ee lagula kacay hooyo soddon iyo lix sano jir ah iyo labadeeda gabdhood kuwaasoo miidadkooda wadooyinka lasoo dhigay waxaana xigay toogasho loo geystay nin daraawal ah
waxaan maanta u soo banaanbaxnay oo bannaankaana keenay dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday magaalada nairobi garaan xaafadda isliy oo lagu xasuuqay ehelkeennii waa gabdhaheenni gabdhahay dhaleen lagu xasuuqay aad baan uga
waxaan u tacsaynayaa gabadha walaashay waris daa'uud oo si xun oo arxandaro loo dilay yuusuf xasan oo ka mid ah golaha dawaaqiidda dowladda kenya ayaa qiray in xaalad adag ay ka jirto xaafadda islii islamarkaana dowladda kenya ay ku fashilantay sugidda ammaanka shacabka xildhibaankan ayaa qiray in ciidamada booliska dowladda saliibiyadda kenya ee loo diro xaafadda isli ay ku dhinac noqdaan burcadda dhibaatada geysanaysa tan labaad waxaa weeyaan dumarku cabsi badan baa ku jirta dumarka xorriyad ay magaalada galabnimadii ku socdaan oo ay suuqa ku tagaan ma leh maanta cabsi badan baa ku jirta askarta wax ilaalisa waa in xaafadda lagu soo badiyaa askartaasna waa inay noqon kuwa jeebka shicibka meesha intay baartaan wax ka qaatee sababtoo iminka dowladda inaanay waxban qaban karaynin bay u muuqataa dowladda in ay daciif ka tahay xagga nabadgelyada ilaalinta nabadgelyada iyo shicibka ayaa muuqata indheergaradka soomaalida ee ku dhaqan nairobi ayaa aaminsan in dilalka iyo dhaca ay geysanayaan xubno ka tirsan sirdoonka kenya kuwaasoo adeegsanaya xeelado cusub mahadsanid caliyare kooxda riddada soomaaliya iyo maamul goboleedyada ashahadla dirarka ah ayaa isku khilaafay shidaal la sheegay in dowladda riddada turkiga ay ka qodayso soomaaliya warbixinta warkan waxaa inoo haya marwaan maxamed iskaqabsi iyo muran ka dhashay shidaal saamayn sharci darro ah oo dowladda riddada ee turkiga ka samayn doonta xeebaha soomaaliya ayaa ka dhexqarxay madaxda kooxda riddada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ashahadla dirirka ah iska qabsiga ayaa yimid kadib markii wasaaradda batroolka riddada iyo xaflad ku soo bandhigtay khariidad muran badan dhalisay taasoo meesha ka saaraysay inuu jiro maamulka ashaadola dirirka ah ee hirshabeelle iyo in waqooyiga gobolka mudug uu ka arrimiyo maamulka riddada puntland siciidin ayaa si adag uga jawaabay khariidada ay soo bandhigtay xukuumadda riddada ah isagoo xildhibaanadiisa kula hadlayay xarunta golaha dawaaqiidda ah ee garowaayuuna sheegay in qorshaha xukuumadda riddada maabka u daabacday uu yahay iska horkeenida maamulada puntland iyo galmuduga isagoo sheegay in deegaanadiisa mudug aysan lahayn meel lagu murunsan yahay wasaaradda badroolka ee dowladda federaalka ilaa xalay ilaa shalay ay shaacisay maabab ay ku muujinayso in gobolka mudug qaybta puntland raacsan uu yahay meel la ysku haysto runtii waa waa arrin hor leh oo dhiilo ah oo u baahan in si hoose loo eego in dowladdii federaalka iyadu ay ka shaqaynayso inay bulshada iska hor keento puntlandna yeeli mayso galmudugna yeelima doonto haddii ilaahadno dhulka puntland ee gobolka mudugna meel lagu muransan yahay ma aha cidda muranka gelinaysa iyaday u taallaa laakiin dadkeeda iyo dalkeedu waa uu cad yahay dhankiisa wasiirka batroolka riddada ayaa ka soo jawaabay hadalka ka soo yeeray murte siciidani murse cabdirasaaq cumar maxamed oo ah wasiirka wasaaraddaas ayaa dani ku eedeeyey inuu doonayey in shirkada isagoo keensaday ay saameyn ka samayso deegaanada puntland balse ay taasi iyagoo ka diideen wax yar oo farsamo ah oo qalad ah oo dhacay inay u isticmaalaan in rajadii in lagu lagu majaxaabiyo ani wuxuu dowladda dhexe mas-uuliyaddii ay lahayd ee ahayd oo ay ka mid ahayd in loo sameeyo sahmin laga sameeyo puntland asaga ayaa hor joogsaday asaga ayaa diiday wuu diiday deni inuu yacni aan u samayno waxaa dhacday inuu la yimid shirkad uu yidhi shirkaddaana ii samaynayso weliba anaa saxiixa wax ku lahaanaya shirkadda lagu shaqada ku bilaabayso annagana waa ka diidnay shirkaddii waxaan dhaha way ogaayeen shirkaddu in dowladda dhexe mas-uuliyaddaasi ay tahay mas-uuliyadda ay leedahay maamulka ashaadola dirirka ah ee hirshabeelle ayaa dhankiisa ka hadlay maabka ay soo daabacday wasaaradda batroolka kooxda riddada mas-uul u hadle ayaana sheegay inuu xukuumadda riddadu dafirtay jiritaanka maamulkiisa taasina ay tahay mid nasiib darro ah waa sida uu hadalka u dhigaye maab social media ha wareegaayo runtii ay soo bandhigtay dowladda soomaaliyeed wasiirkeedii u qaabilsanaa batroolka maabkaasoo tilmaamayey lagu gaboodfalay oo meel looga dhacay jiritaanka dowladda hirshabeelle iyo guud ahaanba isku hayntii dowladaha xibnaha ka ee dowladda federaalk soomaaliya wuxuu tilmaamayey in uu kala qaybiyey dowladda hirshabeelle uu u kala qaybiyey laba gobol uu diiday uu inkiray dowladda hirshabeelle inuu sida dowladaha kale ugu soo bandhigo uu kusoo bandhigo runtii waa ayaan daro in nin wasiir ka ah dowladdii federaalk soomaaliya lagu aaminay batroolkeedii iyo macdanteedii lagu aaminay uu u fikiro in meeshii laga soo doortay in uu inkiro oo uu yidhaahdo muxuu ahaaye ma jirto si ayaan daree waaye khariidada ay isku haystaan madaxda kooxda hidada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada shaadoola dirir ka ah ayaa ah bilowga isqabsiga mooryaanta ee shidaalka turkiga ka baaraya soomaaliya sidaba uu ka dhawaajiyey wasiirka u hadlay kooxda murtada xasan gurguurta ee u jawaabay murtad deni kaasi oo sheegay in deni uu laftiisu keensaday shirkad gaar ah oo baarta shidaalka ku jira deegaanada maamulkaasi balse iyagu ka diideen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bulshada ku dhaqan degmada buulo fulay ee wilaayadaasi ayaa goob fagaaraha ku tukaday laba ragcadood oo salaad roobdoon ah xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixintan inoo soo diray اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا طبقا مجللا يا رب العالمين bulshada ku nool degmada buulo fullaay ayaa saaka isugu soo baxay fagaaraha yarmuug ee degmada halkaas oo maamulka islaamiga ee degmada buulo fullaay uu iclaamiyey in lagu tukado laba ragca oo salaad roobdoon ah kadib kuleel fara badan oo maalmahan laga dareemaya guud ahaan wilaayada oo dhan
allahu akbar allahu akbar allahu akbar alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
dhammaan bulshada oo dhan ayaa isugu soo baxay fagaaraha waxayna dadka allaah weydiisanayeen raxmaddiisa roobka iyagoona isku dhuldhigaya allaah gacmahana u horsanayay اللهم إن بالعباد والجوع والضنك وال... والضنك ما لا نشكوه إلا إليك يا رب العالمين اللهم اكشفنا يا رب العالمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا طبقا مجللا يا رب العالمين salaada kadib waxaa la akhriyay khudbad ku bixaysa luuqadda carabiga dadkana lagu xasuusinaya inay allah u toobad keenaan عباد الله توبوا إلى ربكم تبارك وتعالى قولوا اللهم اسقنا يا رب العالمين استغفروا ربكم وتوبوا من ذنوبكم وكفوا عن المعاصي أيها المسلمون واعلموا أن ما أصابكم فبما كسبت أيديكم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة كان يستقبل القبلة ويدعو ربه تبارك وتعالى متضرعا متخشعا بين يد يدي الله تبارك وتعالى كان صلى الله عليه وسلم يحول رداءه إذا إننا نحول رداءنا ونستقبل القبلة ندعو الله تبارك وتعالى وقلبوا أرديتكم intaa kadib waxaa bulshadii roobdoonka isugu soo baxday la hadlay mid ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee baay isagoona kelimad dheer goobta ka jeediyey nabigeena sala allahu calayhi wasalam inii sheegay xadiid imaamu axmed hasaari min xadiidi thoban radia allahu canhu ina alcabda la yuxramu risqa bidanbi yusiibuhu waari nabigeena sala allahu calayhi wasalam adoonka dembuusa gali sababtee meelanka gadiisii ersaagda ersaagdu walanka wiigumay haay roobka kamida ilaahayna sii ilaahay mayle waa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduuna ilaahay ley subxaana watacaala samadadhabtee ilaahay may haadeyle risqigii risqiga may hay roobu ilaahay samada roob ilaahayna ersaagi roobka sayti haddii una waayna dembuun ilaahay ka galni waay ilaahay inta uba sheegneen ilaahay inta darucneen dembigaana dhiraneen roobdoonkan ay sameeyeen bulshada ku nool degmada buulo fullaay ayaa ku soo aadaysa xilli maalmihii dambe kuleyl fara badan laga dareemayay degmada buulo fullaay iyo deegaanada ku dhow kaasuu saameeyey dadka iyo duunyada intaba ururka kiniisadaha xabashida itoobiya ayaa markii ugu horreysay kala dhaqaaqay xilli ay ka sii darayso xaaladda colaadeed ee ka jirta dalka itoobiya maahir maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya tan iyo xilligii ay bilaabatay etoobiyada casriga ah laga soo bilaabo boqor milinig etoobiya waxay siyaasadeedu si adag ugu xirnayd kiniisadda xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeyay siyaasiyiinta etoobiya iyo kiniisaddu waxa uu ahaa mid ku salaysan sidii la isaga kaashan lahaa cadaadinta ummadda muslimka ah ee bariga afrika kadib dhimashadii ku timid milinig waxaa talada dalkaasi la wareegay wiil uu awow u ahaa oo la odhan jiray liij iyaasu boqorkii cusbaa ee etoobiya yeelatay maadaama oo uu oromo ahaa asalkiisuna islaam ahaa waxa uu muujistay shacaa'irtii islaamka taas ayaana keentay in shirqool ay kiniisadu kasoo maleegtay buuraleyda etoobiya in lagaga takhaluso iyaasu waxaana loo dhaadhiciyey xabsiga halkaas oo lagu dilay liij iyaasu kadib waxaa talada la wareegay ninkii ay kiniisadu soo caleema saartay oo ahaa xeelo salaase muddo dheer oo xeelo salaase gacan bir ah ku hayay etoobiya islamarkaana uu cadaadinayay dadka muslimiinta ah waxaa isagana dilay mingistu xayla maryam kaasi oo ka bedelay etoobiya hanaankii hore ee boqortooyada islamarkaana u jeexay jid cusub inkasta oo mingistu iyo xukuumaddiisu soo saareen go-aan ogolaanaya in dadku diinta ay qaadanayaan ay xor u yihiin haddana weli waxaa jiray cadaadis sidaas darteed kiniisaddu weli waxa ay isku raacsanaayeen xukunka cusub ee mingistu waxaase xusid mudan in wadaadada kirishtaanka ah kuwada ugu waaweyni ay kasoo jeedaan labada qowmiyadood ee axmaarada iyo tigreega kuwaas ayaana magaca kiniisadda ku qaadan jiray dakhli ama dhaqaale aada u badan haddaba markii uu yimid maamulkii t b l f wixii ka dambeeyey kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii weli waa uu jiray cadaadiskii laakiin sidii hore ee aadka u darnayd ee muslimiinta loo cadaadin jiray waxaa la odhan karaa waa laga khafiifiyey berigii hore waxaa jirtay kirishtaamayn qasaba laakiin intii t b l f talada haysay taasi may jirin waxaase gumaad gaar ah loo geysanayay soomaalida gaar ahaan jiddilkii iyo gumaadkii jil ogaadeen haddaba intii uu abiy axmed qabtay talada etoobiya waxaa markii ugu horreysay furfuran uu ku yimid midnimadii wadaadada kirishtaanka etoobiya dagaalkii dhacay dabayaaqadii labada kun iyo labaatankii waxaa cambaareeyey qoyskii guddoomiyaha u ahaa ururka kiniisadaha etoobiya oo ka soo jeeday tigreega laakiin maadaama oo amxaaradu dagaalka qayb lixaad leh ka qaadatay waxaa go-aanka wadaadada ka soo horjeestay wadaadada axmaarada oo qowmiyadoodu taageero lixaad leh siisay abiy axmed taasi waxa ay noqotay arrin uguba oo lasoo daristay kirishtaanka etoobiya mar kale waxaa go-aan la yaab leh qaatay wadaadada oramada ee kirishtaanka ah kuwaas oo sheegay in aanay dib ilaaha ay caabudaan ugu baryi doonin af amxaari taa beddelkeedana ay adeegsan doonaan af oromo ilaahooduna uu taa maqli doono waxaase kasii layaab badnayd markii wadaadada axmaaradu arrinkaasi gaashaanka u daruureen rabshado ay ku dhinteen tobannaan qof kadib waxaa arrinkii soo dhex galay abiy axmed oo qabuujiyey haddaba maalin ka hor oo taariikhdu ahayd shan iyo labaatankii oktoobar labada kun afar iyo labaatan waxaa wadaadada tigreega ee madhabta ortodhokiska ku dhawaaqeen in ay ka baxeen ururkii kiniisadda etoobiya taladooduna wixii hadda ka dambeeya ay gaar u noqon doonto furfuranka ku yimid xagjirkii ortodhokiska ahaa waxaay guul u tahay guud ahaan muslimiinta etoobiya gaar ahaan shucuubta dulman ee soomaalida ugu horreyso wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan ayaa suuq cusub oo si casriya loo dhisay ka hirgelisay degmada buqa qableh ee wilaayadaasi yaasir maxamed ayaa warkan inoo haya munaasabadani oo ka dhacday degmada buqa qable ayaa ahayd mid xarigga looga jarayey suuq weyn oo ay wilaayada hiiraan ka hirgelisay degmada buqa qable ee xarunta wilaayada hiiraan suuqani oo loogu magacdaray al aqsa ayay wilaayadu waxay ugu talagashay in uu noqdo mid kor u qaada bilicda magaalada iyadana suuqani ay si weyn uga faa'iidaysan doonaan ganacsatada magaalada gaar ahaan dadka bannaanada wax ku iibin jiray ee qorraxda ku dhibanaa munaasabadii gabagabada suuqani waxaa goobjoog ahaa ganacsatada magaalada odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiin ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay sheekh guleed abunabhaan waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ikhyaari waxaan u fadhinnaa oo aan galabta isugu nimid furitaanka suuqa alaqsa suuqa ganacsiga ee laga hirgeliyey ee ilaahay noo suurageliyey in laga hirgeliyo wilaayada islaamiga hiiraan gaar ahaan degmada buqa qable sida aad u jeedaan boorka meesha noogu qoran waa suuq dhinacyo badan ka kooban ee hadday tahay ganacsiga bagaashka ee ganacsiga ee hilibka ganacsiga qudaarta qaybo kala duwan buu ka kooban yahay ilaahay baana noo suurageliyey subxaanahu wa tacaala waxay tusaale u tahay cadowgana wax dhabarjab u ah islaamkana farxad u ah waxa ay tusaalaha u tahayna waxaa weeye dadka muslimiinta ah waxay u taagan yihiin diinta islaamka inay u khidmeeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa inay u khidmeeyaan cadowgeeda inay la falgalaan ay la howlgalaan in la faafiyo ayadii oo ummadda macruufkii la faro noloshoodii adduunye waxyaabihii ilaahay tabaaraka wa tacaala cibaadadiisa loo kaashan lahaa oo loo kaalmaysan lahaa inaan la ilaawin waxay tusaale u tahay marka sida ay mas-uul ugu yihiin mujaahidiinta ama wilaayaadka islaamiguhu iyo dadkooda isku duuban in ummaddii loo adeega dhinacyadeeda kala duwan hadday diinteedii tahay mas-uuliyaddeeda la ilaaliyo hadday adduunyadeedii tahayna mas-uuliyaddeeda la ilaaliyo marka suuqaas qiimaha badan baa ilaahay nooga hirgeliyey degmada buqa qable waa uu furan yahay suuqu waxaana ka faa'iidaysan doona mujtamac aad u kala duwan intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ka dhaqan ahaan in horumarka bulshada laga shaqeeyo iyadoo maanta cadowga alla tabaaraka wa tacaala islaamkii dhib ku haayo xamlaad fara badan ay jiraan maca daalika in bulshadii kaabayaalkeeda dhaqaalaha ama ganacsiga ee laga shaqeeyo ee dadka horumarkooda iyo in maaragtay amaakin nabadda ay ku ganacsaan la sameeyo waa soo dhowaynaynaa waa ku faraxsannahay jazaahum allahu khayran xarakada shabaab almujaahidiin guud ahaan oo khaasatan wilaayadan islaamiga ee isu dhabar jibisay waa kaga mahad celinaynaa intaa kadib waxaan leenahay intaa ilaahay meesha u qadaray inay ku ganacsato ilaahay kaga baqo meesha caamka ah ilaahay tabaaraka wataala idin qoray inaad ku ganacsataan xaqa ay idinku leedahay meeshaasna guto oo maxaa ka mid ah xaqeeda nin walba guryuu leeyahay deegaanuu leeyahay meeshaas waa u ilaashtaa nacafku nacfinteeda iyo dayactirkeeda wuu ka dadaalaa laakiin mid hadduu biyo ku shubo mid hadduu qashin ku shubo mid hadduu qaribo intaa deegaanka dhan wuu qarribmayaa marka waxaan dhihi lahaa insha allahu tacaala waxaa la sheegay oo ganacsiga ka mid ah waa qudaartii iyo hilibkii waxyaabaha haddaana nadaafad loo helin waxay imaanaysa meesha inuu isbedelo urteeda ama qurmuunka soo baxa marka waxaan dhihi lahaa insha allahu tacaala in nadaafadda lagu dadaalo oo kula dardaarmi lahaa tani ayaa qayb ka ah dadaalada uu maamulka wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan uu ku doonayo inuu ku horumariyo bilicda iyo wax soo saarka degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan mid ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa shaaciyay in naf iyo maal ku garab istaagayaan jihaadka bariga afrika bashiir muxuyidiin abu ayman ayaa warkan inoo haya waa kulan dowra ee barbar socotay oo dhowaan ka dhacay deegaanka beledulaamiin oo ka tirsan degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kaas oo loo qabtay salaadiinta culimmada nabadoonnada iyo cuqaasha beesha warday oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayadan dowradan oo socotay muddo laba maalin oo ay ku qaateen duruus sharci ah ayay ugu dambayn beeshu ka niqaasheen madmadow ka dhex jiray kaasoo ugu dambayn ay ka heshiyeen ugu horeenna waxaa madasha kulanka ka hadlay suldaan macali maxamed cabdi duuba suldaanka beesha warday isaga oona faahfaahin ka bixiyey ujeedka kulanka iyo waxyaalaha ay ku heshiyeen halkan marka waxaa ku tashanayay beesha wardeey wixii danteeda ah midda adduunyo iyo midda aakhiro waxay ka tashanaysa beesha waxyaalo mudmadow un dhexdeeda jiray see u turraxaan bixin lahayd ee danteeda adduunyo iyo middeeda aakhiro iyo siday hor ugu sii jaanqaadi lahayd kitaabka ilaahayna ugu nusrayn lahayd beesha waxay marka ballanqaaday beecana ilaahay kula gashay inay kitaabka ilaahay subxaana watacaala u nusraynayso garabkana isqabsanayso oo ilaahay subxaana watacaala awaamirtiisa ay qaadanayso ayagoo u hoggaansamayo wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu bu ilaah ilay subxaana watacaala beesha middaasa isla qaadatay beecana way ku wada gashay waxaa kaloo beesha qaadatay waxyaalaha muxaramaadka ah allah subxaana wa tacaala uu naga xarimay xarakadana ee ka soo saartay xamlo ka soo saartay dadkana laga wacyigeliyey inay u hoggaansan tahay berina ay ka tahay insha allahu tacaala ummaddana oga digayso ayadana ay macnaha iska celinayso biidni illaahi tacaala beesha taasna way qaadatay waxaa kaloo beesha isla qaadatay in ilaahay subxaana wa tacaala arlada ay ku nooshahay haddii ahaan leed meel walba ay degan tahay beesha xaggan kismaayo haddii ahaan lahayd iyo xagga meel walbaba ee beesha degto ama afmadow ama dhooble meel kasta ay degto beesha waxay ballan qaaday inay ciddi ida ka mid ah oo ku nool inay kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala u nusraynayso nabadoonnada beesha warday oo goobta ka hadla ayaa ballanqaaday in naf iyo maal ay ku bixinayaan jihaadka ka socda bariga afrika waxaanan ka tashanaynay sidaan u midoob lahayn sidaan islaamka u taageeri lahayn sidaan juhdi ugu bixin lahayn sida aan ma aragtaayo kuwan caratuurka ahoo axmed madoobe caratuurka u ah sidaan usoo dumi lahayn oon islaamka ugu soo xir lahayn ilaahay baa ku mahadsan waanan ku guulaysannay walaayadana waa nagu taageertay in badan bay iidana nafteeda nagu taajuudinaysay waxaa kaloon u sheegaya ummadaha kale oo deriska nala ah haddee sidaasoo kale inay midnimada iyo isku duubnaanta ay ka tashtaan muddooyinkanba maarata beesha waxay ka- ka wada hadlaysay sida islaamka ay u taageeri lahayd oo dhankeeda aan looga soo geli lahayn waxaan ballanqaadaynaa haddaan nahay odayaasha dhaqanka ee beesha inaan dhankeeda looga soo dhicaynin islaamka oo aan birkeeda cadow iyo gaal iyo gaala raaceen midna aan looga soo dhacayn insha allahu tacaala ayaan ballanqaadaynaa haddaan nahay odayaasha dhaqanka beelaha kale ayagana oo dariska nala ahna insha allahu tacaala waxaan leenahay ayagana in ay sidaas iyo si ka fiican ayagana ay usoo qaabilaan islaamka kulankan ay yeesheen beesha warday ayaa qayb ka noqonaya kulamada qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga dalka ay u kala tartamayaan kaalinka ay ku leeyihiin jihaadka ka socda dalka iyo sida ay garabka ugu yihiin mujaahidiinta ka jihaadaya bariga afrika hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha eelaay ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo uu qabtay maamulka islaamiga ah ee degmada buulafulaay warbixinta warkan waxaa inoo haya mar kale xasan cabdiraxmaan abuuxasaan dowladan oo socotay muddo toban maalinna waxay ka dhacday deegaanka labiley oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada buulafullaay waxaana loo qabtay odayaasha dhallinyarada iyo haweenka beesha eelaay oo ka mid a beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee baay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maktabka dacwada maamulka islaamiga ee degmada buulafullaay codsiga iyo qabanqaabada dowladan waxaa iska lahaa ugaaska iyo waxgaradka beesha eelaay kutubada lagu akhrinayo dowladda iyo macallimiintii bixinaysa casharadana waxaa soo diyaariyey maktabka dacwada maamulka islaamiga ee degmada buulafullaay waana iskaashii labada dhinac ay sameeyeen munaasabad qiimo badan oo dowladan lagu soo gebagabeynayay kana dhacday deegaanka labiley waxaa ka qayb galay culummo iyo mas-uuliyiin ka socotay maamulka islaamiga ee degmada buulafullaay iyo martisharaf kale culummada munaasabadda ka hadashay waxaa ka mid ahaa allaha xifdiye sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan abu muslim kelimad dheer ayuuna shiiqa goobta ka jeediyey nabigaan sal l slam eray kullu nnaasi yadkhuluuna aljanna dadka kullisho jinni galaayaan ilaa man abaa nanka jannaada galawsha diidama saxaabadii ma erayana waa man yaabaa yaa rasuulallah rasuulka ilaahay oo janna galawsha ay diideen nabigaan sal slam eray man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa nankii ani adeeco jidkii ani qaada qaada dakhala janna jinni gale waman casaanii nankii caasiyo ikhilaafa ha faqad abaa jinna galowkaas usi diidi jinnaada jidkii nabab hamada noo- nookiyi kaasa raanun ugaaska beesha eelaay ee degmada buulafullaay ugaas aadan isaaq oo isagana dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa ka warbixiyey dowladan ay soo qabanqaabiyeen isagoona la dardaarmay dadkii dowladda ka faa'iidaystay geedka eed baan faraxsanaa hata kor hama mahaysan adduunyo saakasaakaleu ilahay may kurajeyna in horan koro hada kurajeyeen warwaadan eeda mahadsanyin laakiin irmaada haddan in koyti walaynin bilaan jidanin aftaynayan warmaado uli luwaana kaseeni geedkan faa'iidu inga haysana taladaa talo laka guulaysa anagta hatan may fadaan ilaahay may kurajeynahe inta khayr badan gal nusurin ardaydii nasiibka u yeeshay inay dowladan ka faa'iidaystaan ayaa soo bandhigay qaybo ka mid a duruustii ay qaateen بيان أقسام التوحيد توحيد كي أقسام تس بيان يوجد وهي ثلاثة سدواي توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات واي فروض الوضوء وهي ستة ليوم غسل الوجه وجل الومين وجل الوجه المض مضة والاستنشاق وكمدين وغسل اليدين قام إلى إلى المرفقين وصل إلى القدير ومس لما صوم جميع الرأس مضة لما تسلم ومنه ميك مدى الأذنان لقانا اللقب وغسل الرجلين اللي وعين اللقب مع الكعبين كعبين كلا القدير Kulmaalmay banabartay beryaarku oo tumanbeer doorini agriyaasi faa'iidin badan faa'iido badan uun ka koobsani wayba kadaradaana arkaanu islaam arkaanu islaami khamsatun shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muhammadan rasuulullahi wa iqaamu salaad wa iitaau zakaati wa soomu ramadaana wa xaju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila waa qayb ka mid a dowlaad muddooyinkii ugu dambeeyey maamulka islaamiga ee degmada buulafullaay gaar ahaan maktabka dacwada maamulka uu qabanayay qaar ka mid a qabaa'ilada muslimiinta ee degadeegaano hoos yimaada degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dowladdiiniya u qabtay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaasi marwaan maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya waa laba dowr oo qayb ka ah dowraha taxnaha oo ka socda deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kuwaasoo howlwadeennada maktabka dacwada ee wilaayada ee bulshada muslimiinta ah ay ku dhaqan wilaayada u qabanayaan islamarkaana ku barayaan arrimo fara badan oo muhiim u ah bulshada deegaanada habaasweyn iyo calwacara ayuu maktabka dacwada dowruhu u qabtay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan waxaana dowraadkan loo qabtay labadaas deegaan ka faa'iidaystay in ka badan laba boqol iyo sagaashan ruux oo rag iyo dumarba leh muddo toban maalin ah ayay dowraadkaani ka socdeen deegaanadaasi waxayna dadku ahaayeen kuwo baahi u qabay duruusta diiniga ah iyo muxaadaraadka kala duwan ee muddadaasi lagu qaadanayay halkaasi waa kuwaan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanada habaasweyn iyo ceelwacara oo ka warbixiyey dowraadkan loo qabtay siday ugu baahnaayeen iyo duruusta ay ku qaateen deegaanka habaasweyn waxaan ku qaadanay toban maalmood dowro noo socotay waxaana ku qaadanay maraatibu diin arkaanu islaam arkaanu iimaan ixsaan macnaa laa ilaaha ila allaah arkaanu laa ilaaha ila allaah shuruudu laa ilaaha ila allaah nawaaqilu islaam oo tomana salaada bilaaw ilaa dhammaad ficil iyo qowl aan ku qaadanay walaayadan waxaan ka codsaynaa dowladaas in naloo soo celsho oo mar iyo laba iyo saddex nagula noqnoqo dad badana ka faa'iidi lahay waxay ahaato sharaaf dadku dhan wuxuu noqon lahay dad mustaqiina oo diinta xambaarsan waxaa waaye deegaanka habaasweyn oo hoostaga degmada caalbuur waxaa noogu socotay dowras noo socotay toban maalmood waxaa waaye waxaan ka codsanaynaa walaayada waxaan ka codsanaynaa dowlada inay noo soo celceliyaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad intaba maalmahan waxaa de- waxaanoo deegaanka ceelwacanri waxaa nooga socotay dowro toban maalmooda waxaa ka mid ahay casharka noo socday maraatibudiin maraatibudiin saddex waaye al islaamu waliimaanu walixsaanu al islaamu shan waaye waliimaanu lix waaye al ixsaanu hal waaye waxaa la soo baro kalan sharuudu laa ilaaha ila allah walaayadan waxaan ka codsanaynaa dowlada inay nagu soo celido toban maalmood oo kale haddayse in kale noo awoodin annagoo waxyaabo badan ka fahanay inay nagu soo celido dowlada oo bishii mar noo timaado sanadkii laba jeer noo timaado saasaan walaayada ka codsaynaa haddaan casharada isku dayo maa macnaha laa ilaaha ila allaahu macnaheedu laa macbuuda mid xaq lagu caabudaa ma jiro bixaqin xaq lagu caabudo ila allahu alam kama arkaanu laa ilaaha ila allaahu laba waaye ithnaani laba waaye annafyu iyo walithbaatu kam shuruudu laa ilaaha ila allaahu shuruudeedu waa toddobo alcilmu alyaqiinu alikhlaasu alsidqu almaxaba alinqiyaadu alqabuulu dowraadkan ka dhacay deegaanadani ayaa qayb ka noqonaya dowraad loogu magacdaray islaaxul mujtamaca kuwaasoo si taxnaha uga socda wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda guud ahaanna warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkan mid mid ka la mid ah ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu